Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay aqoon isweydaarsi socon doona muddo saddex maalin ah kaasi oo ku saabsan isbeddelka cimilada. Aqoon isweydaarsigan waxaa ka qayb galay xubno ka mid ah wasaaradda deegaanka iyo mas'uuliyiin ka socday qaar ka mid ah hay'adaha ka howlgala dalka. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Axmed Yuusuf Axmed ayaa ka warbixiyay muhiimadda aqoon isweydaarsigan.
environmentinga soomaaliya oo aad ogtihiin inay jiraan caqabado dhinaca biodiversityga caqabado dhinaca climate change-ga caqabado dhinaca sharciyada ah caqabado dhinaca wastiga iyo environmental issues-ka land degradationka iyo desertificationka all those things waxay u baahan yihiin qorshe in loo sameeyo si loo gaaro shaqo looga qabto marka maanta waxaan isu- isula joognaa halkan sida aan qorshahaas aan aan u samayn lahayn Ee, maantay kadibna berrina shir kale aan waxaa la yeelanaynaa dowlad goboleedyada maalin ku xigana partnerska